tariifo waa magac laakiin anu waxaan qabanayna waa service waxaan qabanayna waxa waaye adeeg adeegga marka waxa waaye hadda adduunka anugu adeeg meel oo laclaan ka yahay ma arkin adeeg adduunka waxaa kasoo damac inaad qabatid lacagaa laga qaadaya laakiin in la khafiifiyo wax meesha ku jira waay adeeg kasta oo aan qabanayno oo nuuc rab ha noqdaan lacag ka dhignay bahda waxbarashada soomaaliyeed intay noo yimaadeen oy dhaheen adeegan lacagta aad ku qaadaysan waa badan yahay oo aan ka diidna ma jiro waxaa ka mid ah ayaan dhowta macalimiintan rabna inaan diiwaan gelino waxaan inay c i d da soo mara dad dhigista soo mara sababta macalinka waxaan rabaa markaa diiwaan gelinaysa inaan dukumenti dhamaystiran ka haysta c i d na waa waa ammaankii marka colaysyaa ka yimid colaysya markay yimaadeen waa noo yimaadeen midowda dugsiyada gobolka banaadir iyo ururka macalimiinta qaranka soomaaliyeed iyo dugsiyada dowladdaba waa nala fariisteen waa nagala doodeen waa kala doodnay waa isla fahmnay waana joojin marka bahda waxbarashada markasta in noo yimaadaan oo aan kala tashanno oo ay doodoodan dhegaysanno wix alla wixaan isla garana ama yarayna ama joojinno horena waa u furneed haddana way u furantaa maxaa soo haray marka waxaan hadda laga dhigay dooda la geliyey wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyadoo lacago way qaadaa waxaa ka mid ah ardayga markuu imtixaanka galaya fonfoorka ah toban doolar ka qaadaa ardayga waxa waaye muxuu ahaa imtixaanka qayb ka mid ah lacag shahaaday qaadaa waana dowladda soomaaliya weyneed adduunka lacag ka hesha muxuu ahaa isheeg wasaaradda maaliyadda lacag ka hesha dowladda waxay ku leedahay qoonday ku leedahay waa service way qabataa waa waa adeegay qabataa adeegyadan annaga aan qabanayno waxaa qaban jiray sidoo kale bahda waxbarashada dalaada waxbarashada qaban jiray dalaada waxbarashada shahaday bixin jireen roona bay bixin jireen waxaas dhan samayn jireen marka servicekaas adeegyadaas waa adeegyo la bixin jiray lacagana ku bixi jireen kan marka sababta loo weyneeyey oo looga dhigayo wax muxuu aha weyn ama arrin weyn waxa waye wasaaradda waxbarashada waxay rabtaa inay ku qariso waxa annaga naga dhexeeya oo ah labadii qodob aan soo sheegay labadaas qodoba lagu qarinaya